bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaado qodobada warka caawa kuwada ugu doorkorana waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo qaabilay wasiirka horumarinta iskaashiga caalamiga iyo ganacsiga dibadda ee dalka sweden ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka oo xilka u kala wareejiyey wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda soomaaliya iyo wasiirkii hore ee wasaaraddaasi talaalka cudurka gowracatada oo maanta sare sameeye ah loogu daafuray magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir oo maanta qaatay kaarka codbixinta ayaa baaq u diray bulshada caasimadda warka caalamkana waxa aad ku dhegaysan doontaan raggii weerarka ka geystay dalka australia oo war cusub uu ka soo kordhay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu door koran markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa maanta madaxtooyada qaranka ku qaabilay wasiirka horumarinta iskaashiga caalamiga iyo ganacsiga dibadda ee dalka sweden mudane benyamin doza madaxweynaha jamhuuriyadda iyo wasiirka ayaa ka wadaday xiriirka labageesoodka ee ka dhexeeya soomaaliya sweden iyo sidii loo sii xoojin lahaa gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha ganacsiga iyo kubcinta karaanka hay-adaha dawliga ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka ayaa xilka u kala wareejiyey wasiirka wasaaradda ganacsiga xukuumadda soomaaliya iyo wasiirkii hore ee wasaaraddaasi maxamed tarsane ayaa muqdisho ka soo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane saalax axmed jaamac ayaa xilka u kala wareejiyey ambasador jamaal maxamed xasan wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga mudane xildhibaan maxamuud aadan geesood oo in muddo ah wasaaraddan soo maamulayey munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda federaalka soomaaliya ka tirsan ayuu xilka kula wareegay jamaal maxamed xasan oo horey u soo noqday wasiirka qorshaynta xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale ambaasadoorka ama safiirka soomaaliya u fadhiyey dalka kenya wasiirkii hore ee wasaaradda ganacsiga maxamuud aadan geesood ayaa sheegay inuu wax badan ka qabtay wasaaraddan muddadii uu xilka hayey waxaana uu sheegay inuu soo dhoweynayo lana shaqaynayo mudane jamaal maxamed xasan wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga wasiir soo dhawow baan kuleeyahay kusoo dhawow adigana bahda wasaaradda ganacsiga muddo waxaan la joogay anigu hadda sagaal bilood aan u malaynayaa baan la shaqaynaya wasaaradda ganacsiga intaan la shaqaynayana waxay ahayd meelaha iigu fiican ee aan la shaqeeyo ama shaqada fiican aan wada qabanay wasaaradda wasaarad aada u ballaaran weeye wax badanoo aanu qabanay baa jira meeshii loo baahnaa laakiin weli ma aysan gaarsiisna mana ay joogto insha allah waxaan rajeynayaa inaad noqoto qofka ku guuleysta oo legacy uga taga oo gaarsiiya waxa aad ka dhiman wasaaradda mashaariic badan oo wasaaradda ka dhex socota baa jira waxaa ku jira dhismaha wasaaradda oo aan saxiixnay oo reedi la dubinayo wasaaradda la dhisi doono wasaarad cusub baa la dhisaya insha allah nasiib baad u yeelatay inaad timaadid oo aad muxuu tahay sii wado sii ambaqaado jamaal maxamed xasan wasiirka cusub ee ganacsiga ayaa sheegay in wasaaraddan ay ka mid tahay wasaaradaha muhiimka islamarkaana ay lafdhabar u tahay xukuumadda dan qaran waxaana uu sheegay inuu wax badan ka bedeli doono islamarkaana horumar gaadsiin doono wasiirku shaqooyin badan buu qabta runtii dadka wasaaradda ku xiran oo ganacsatada u badan ayaan mararka qaar marka bannaanka isku aragno iga warrama shaqooyinka culculus iyo dadaalada wasiirku waday isaga markaas aragnaan runtii wixii talaan waa siin jiray wuuna iga warrami jir meesha waxaan la maraya waa fahmi karaa dalkeenna meeshu maraya xaalkiisu wasaaruhuna dee nin aan saaxiibo nahayoo wax badan isnaqaanay bu ahaa haddana inuu aada runtii uga shaqeeya arrimaha ganacsiga iyo wasaaradaha iyo sektorkaas o dhan oo la socda oo shaqo badan ka hayo marka gacmo waxay jir wada jir bac ku gooyaan waxaan jeclaan lahaynaa wada shaqaynta sii wadna dhammaanteen horey xukuumadaan uga tirsanaayo dadkan wada shaqaynaynay always mar walba waxaa muhiima qofka kula shaqeeya inaad xurmo iyo ixtiraam muujiso dadka xurmaad deeqda marka shaqaalaha wasaaradda waxaan u sheegaya dhammaantiin qof kasta meeshuu joogo iyo mansabku waa inuu xurmadeeda iyo qadarinteeda ku heli doono shaqada fiicana wadaan ha sii wadaan aan isbaran doona haddaalayn waxaa ka shaqaysaan qaybaha ka shaqaysaan iyo sidaan usii horumarin lahay dalka abaar xun baa ka jira gargaar baa lagu tiirsanaa muddo badan gargaarka waa yaraaday soomaalidu dad ganacsataa iyaga wax la soo bixi jiray iyaga wax dhoofsan jiray waxaan rabnaa inaan xoojinno waxqabadkii iyo waxdaqabsigii iyo ganacsiga iyo horumarinta dalka wasaaraddu waxay ka dhiman oo u baahan tahayna insha allah waa ku xoojinaynaa si wasiirku sheegay waa kabaynaa waa dhisaynaa dhismaha wasiirku ka hadlay aad buu mahadsan yahay shaqada oo bilaabay insha allah waa sii xoojin doonaa dhammaantiina wasaaraddu waxayna ka baahan tahay garab garab istaag oo gaari wasaare ku-xigeenka reer wasaaraha iyo madaxweynaha iyo madaxdu inay diyaar u tahay inay wax badan ka qabato ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mudane saalax axmed jaamac ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo wasiirka cusub ee wasaaradda waxaana uu sheegay in wasiirkii hore ee wasaaraddan uu wax badan ka qabtay wasaaradda islamarkaana laga filayo inuu halkaasi kasii horumariyo wasiirka cusub laba dhaba saaxiiban nahay muddada dambe gasuud baana wada shaqaynaynay jamaalna waa nin aanu shan ilaa tan sanno jaamacadna soo wada dhiganay dowladdii horena ka soo wada shaqaynay duruufo badan soo wada marnay marka annagoo intan ka da-yaro oo gaadhi yaroo cadoo daaqad cad la wadan jiray ayaanu carooyinkan kale isku soo baranay waa munaasabad kale oo sunnihii dawliga ahaa la fulinaya oo xilka uu la wareegayo wasiir cusub wasiir horena uu wareejinayo marka laba goor baan geesood wax ku wareejiyo hal mar haddii aan jamaal hadda ku wareejiyo waxba taas weli xisaabta dhankiisay jirta intaa markaan kaftan kaga baxo iyo soo dhoweyn waxaan u malaynayaa sanadka labada kun iyo shan iyo labaatan iyo ka curan doonaba filashada laga qabo wasaaradda ganacsiga waa mid ka duwan filashadii laga qabi jiray soddonkii saneetigay sida uu wasiir jamaalba sheegay dalkan soomaaliya soddonkii sano u dambeysay laba wejiba u kala dhexeeyey mid wuxuu ahaa gurmad abaaro iyo ka jawaabis xaalad deg dega oo inta badan aanay dowladaha soomaaliyeed iyo dadkuba gacanta ku hayne lalahaa ha loo soo gurmado soomaaliya macluul baa ka dhacday iyo belaa ka taagan iyo dagaal baa ka socda emergency mode buu dalku ku jiri jira talaalka cudurka gowractada oo maanta si rasmi ah loogu daafuray magaalada muqdisho iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo halkaasi goobjoog ka ahaa axmed cali ayaa muqdisho asana ka soo diray
munaasabadan oo lagu daafurayey tallaalka gowracatada gobolka banaadir oo ka dhacay xarunta iskuulka muqdisho ee ku yaalla degmada shibis ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka caafimaadka mas-uuliyiin ka socday hay-adaha caalamiga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir agaasinka caafimaadka gobolka iyo mas-uuliyiin ka socday wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ugu horreyn waxaa goobta ka hadlay agaasimaha agaasinka waxbarashada gobolka banaadir
maamulayaal sharafta leh waxaa idinka codsanaynaa in aad la shaqaysaan bahda caafimaadka ee imaan doona dugsiyada gobolka banaadir cudurkan sida la sheegay bahda caafimaadka ay noo sheegeen waa cudur dilaa ah ilaa iyo hadda wuxuu ku dhacay kun arday ama kun dhallinyaro ah ayuu ku dhacay wuxuuna gallaabtay naftooda in ka badan toddobaatan dhallinyaro ah waxaa laga tallaali doonaa cudurkan ardayda ama dhallinyarada u dhexaysa da'dooda shan ilaa iyo shan iyo toban sano waxaanan isla gartay in dhallinyarada intooda badan ay goobaha waxbarashada ku maqan yihiin sidaas darteed maamulayaasha sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan bahda caafimaadka agaasimaha guud ee agaasinka caafimaadka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa bulshada caasimadda ugu baaqay in laga faa'iidaysto tallaalkan
runtii maanta waa maalin weyn waxaan daahfuraynaa tallaalkii gowracatada ee khatarta ku ahaa soomaaliya gaar ahaan gobolka banaadir runtii in wakhtigan labada kun labaatan iyo shanta la joogo banaadir in lagu arko xanuunkan gowracatada waa wax aad u xanuun badan taas waxay tilmaamaysaa in banaadir ama soomaaliya tallaalka la qaadanayo aad u yaryahay haddaan nahay maamul gobolka banaadir uu hogaamiyo mudane xasan maxamed xuseen muungaab runtii wacyigelinta iyo dadaalada kambeynada tallaalka runtii kor aan u qaadnay waa xoojinnay laakiin weli waxaa u malaysaa sida la rabay inaan la gaarin ama meeshii la rabay aan la joogin
gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir cabdicasiis cusmaan maxamed ayaa dhankiisa goobta hadal ka jeediyey
waxaan u taagannahay inaan maanta aan ka dhidhinno cudurka dilaaga ah ee gowracatada oo dadkeena iyo dadkeena soomaaliya saameeyey sidaa warbixinada horey u soo baxeen ay ku dhowaad kun qofood oo caruur soomaaliyeed da-dooda ka yartahay shan sano ilaa shan iyo toban jir ah saameeyey ilaa konton caruur ah sida la sheegay warbixinada soo baxaya eena dilay waxaan rabnaa ujeeddada aan rabno maanta meeshaan u taagana waxay tahay in la xakameeyo cudurkaas waxaa lagu xakamayn karaa inaan higsanno meel fog oo ka fog sida aan hadafkeena u gaarno sidaan wacigelid aan u samayno kambeynka aan maxaa la yidhaha u habtirno dhambaaladayna iyo guud ahaan sidaan iskugu duubannahay waxaan rabnaa inaan u gaarsiinno sida la sheegay waxaan rabnaa goobaha la gaarsiina waxaa ka mid ah xarumaha waxbarashada dugsiyada qur-aanka kariimka xaafadaha goobaha caafimaadka ee guud ahaan ee gobolka banaadir ka furan ugu dambayn wasiirka wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya doctor cali xaaji ayaa munaasabadda soo xiray
maanta halkan waxaan ku daahfuraynaa ololaha tallaalka cudur- cudurka gowracatada oo baryahaan ku hay dhibaato dadka soomaaliyeed waa cudur inta badan adduunyada kale aan ka jirin laakiin dalal yar oo soomaaliya ay ka mid tahay dhibaato weli ku haya oo ay ahayd mar hore inaan cirib go- cirib tirno cudurkani sanadkan keliya kun qof ka badan ayuu soo ritay ilaa konton qofna way u dhinteen taas oo naf badan oo carruurteenna iyo jiilkii mustaqbalka halis gelinayso waxaan rajaynaynaa kambeynkan maanta aan dahfurayno inuu badbaadin doono carruurta iyo dadka soomaaliyeed dadka la tallaalaya waxay u dhexayn doonaan sh- kow- hal sano ilaa shan sane kuwa jira iyo shan sano ilaa shan iyo toban sane kuwa jira ayay u dhexayn doonaan dadka soomaaliyeed oo dhan iyo waalidiinta waxaan ugu baaqayaa in carruurta soomaaliyeed la tallaalo si cudurkan iyo faafitaankiisa loo soo afjaro ilmaheennana aan ugu badbaadino dhimasho gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir oo maanta qaatay kaarka codbixinta ayaa baaq u diray bulshada ku nool magaalada muqdisho xanad soomane ayaa inoo faahfaahinaya xigeenkaha amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiri yabo ayaa maanta waxa uu kaarka codinta ka qaatay halkan oo ah xarunta degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho gudoomiye yabaha oo la hadlayey shacabkii halkan usoo doontay in ay kaarka qaataan ayaa waxa uu ugu baaqay in ay kaarkooda soo doontaan maadaama ay isdiiwaan geliyeen dad ku dhow hal milyan waxa uu guddoomiye yabaho sheegay in shan iyo labaatanka bishan loo madalsan yahay islamarkaana qorshuhu uu yahay in gobolka banaadir ay si rasmi uga dhacdo doorashada golayaasha deegaanka waxa uu shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka gobolka banaadir uu sheegay in dhammaantoodba ay si rasmiya ugu diyaarsan yihiin in ay ka qayb galaan doorashada golayaasha deegaanka uu sheegay in shan iyo labaatanka bishan ay ka dhici doonto gudaha magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya fariin adag ayuu u diray xubnaha mucaaradka oo muddooyinkii dambe si weyn u dhaliilayay arrimaha doorashooyinka waxaan rabaa inaan idiin sheego oo halkaan hal fariin aan kaga diro bulshada gobolka banaadirey siddeed maalmood ayaa dhiman maalmihii loogu talagalay in doorashada la qabto shan iyo labaatanka bisha waayo shan iyo labaatanka haddii laga saaro siddeed beriyaa dhiman horta siddeeddaas beri waxaa laynka rabaa inaad kaarka ku qaadatiin waa qofkii raba inuu qofkuu rabo doorto ama asaga la doorto waxaa lagaa rabaa kaarka inaad qaadatid ha ka mashquulin shalay waa isdiiwaan geliday maanta waa ka fudud yahay isdiiwaangelintii shalay oo faylka loo gelaayo waa imaanee laba daqiiqa taagnaan maydi halkaasay kaararku saaran yihiin magacaadaa lagu baarayaa warqaddii waxaad keensanaysaa aad shala qaadato shahaadada isla daqiiqaddaasaa farta lagaa saaraa sidaa darteed waktina kaa dhumi maayo ganacsi aad laheedna kaa daahi maayo hawl kaloo aad laheedna kaa daahi maye maaye u imow kaarkaada qaado waxaan rabaa in aan laydin tashuush gelin inaan maaragtay jihada la niman odayaala oo meeshaas xayndaabkaa ku jira oo raba dadka inay tashuush geliyaan yayse idin tashuush gelin waxaa arkaya xalay shir jaraa'id oo lagu qabtay shir lagu qabtay hotel jaziira war sideedaba qof la soo qasba shalay maanta inuu kaar qaatay yaa ku qasbaaya shalay waaba haddii la soo qasbay hadda maanta kaarkan qofku inuu qaatuu yimaado ma lagu qasbi karaa laguma qasbi karo inuu berri soo baxo oo codkiisa u qasbi karaa laguma qasbi karo horta beenta iyo brobagandada intaasaa u yar horta kaarkan inaan qaatana qofna iguma qasbi karo inaan inta soo baxo oo fayl galo aan berri codkayga dhiibtana qofna iguma qasbi karo sidaa darteed yaa been laydiin sheegin waa aragnay xisbiyadii kala duwanaa oo dadka goobahooda ugu tegaaya laamiyada ugu tegaaya albaabada ugu tegaaya cod dadka weydiisanaya indhahannaan saarnaa maalin kasta indhihiinaa saarteen shacabka soomaaliyeedow been qofna idiima sheegi karo been waa iska soo dhammaatay kaarkaan inaad qaadatiin bilaashkuma isa imaan wakhti badan qarash badan dad badanaa u dhintay dad badanaa u naafoobay dad badanaa maaragtay ilaa iyo hadda maaragtay wakhtigoodii saan u taagan maanta oo kale ma jirto waxa la yidhaahdo borobagaan iyo qabiil iyo bakti yaan laydiin sheegin dowladnimadu taasa ay kaga xidhan tahay inuu dalkeennu horumar gaaro kanay ku xidhan tahay sidaa darteed ninaaba ka warqabinba meeshaasoo meeshaas jaziira iyo xaydaabkaas ayraboorka ah soo dhaafo inuu yidhaahdo xisbi kaliyaha oo la olaynaayo inuu yidhaahdo maaragtay dadku waa la soo qasbay inuu yidhaahdo kaar la qaadan maayo waxba kama jiraan maantadan la joogo dadka kaarkaas qaata waa ku filan yihiin inay dadka u codeeyaan oo codayna u soo baxaan halka aad naga dhegaysanaysaana waa rayada wajor markana warka caalamka mas-uuliyiinta dalka hindiya ayaa sheegay in mid ka mid ah ragga hubeysnaa ee dilay shan iyo toban qof intii lagu jiro xaafladda ay dhiganayeen dadka yuhuud ahaa axadii kana dhacday xeebta boonda ee dalka australia uu ahaa mudan uu ahaa muwaadin u dhashay dalka hindiya booliiska gobolka koonfureed ee talagana ayaa sheegay in saajid akram uu asal aan ka soo jeedo hyderabada ismarkaana uu u guuray australia labaatan iyo toddoba sano ka hor mas-uuliyiinta australia ayaa baaraya sababta isaga iyo wiilkiisuba ay inta badan bishii hore ugu sugnaayeen philibiin halkaasoo ay ka jirtay kacdoon islaami ah oo muddo dheer socday booliiska australia ayaa toogasho ku dilay ninka weyn ee hubeysnaa kan yarna waxaa la sheegayaa inuu hadda ka soo baxayo koomo isagoo ku jira isbitaalka weli dhegaystayaal war wixii dalka iyo dibadda caawina soo gaaro waanag intaa ciddo warkay seeganay waxaa dib ugu daalacan karna barta aynu facebook ku leenahay sidaas iyo ammaano allah